bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah oo taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha diseembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halka ay ka soconayso waawaan ku aadan soo afjarista xiisadihii ka taagnaa magaalada inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in weli ay jirto kala aragtiduwanaansho dhinaca mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo sidoo kale puntland ee ku aadan qaabka wadahadalka uu u furmayo iyo sida labada dhinac ay isku horfadhiisanayaan ayadoo la sheegayo cabdiweli gaas inuu kabiyadiidsan yahay inuu la fariisto cabdikariin xuseen guuleed oo ah madaxweynaha dhinaca kale ee galmudug labada mas-uul ayaa lagu howlan yahay sidii xal looga gaari lahaa wadahadalkooda kaa oo lagu wada saacadaha soo aadan inuu ka furmo magaalada gaalkacyo wadahadalladan waxaa garwadeen ka ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo halkaasi ku sugan gaarayna markii labaad ka gadaal markii dib uu usoo cusboonaaday khilaafka iyo gacanka hadalka u dhexeeya labada maamul kaasoo galaaftay nolosha dad rayid ah oo aan waxba galabsan oo ay rasaasta ku haleeshay guryahooda halka qaarkoodna ay magaalada ka bara kaceen kuwaas oo daadsan duleedyada magaalada gaalkacyo dhanka waqooyi iyo sidoo kale dhinaca koonfureed ee magaaladaasi xaaladda ayaa lasoo sheegayaa dhinaca kale inay tahay mid hagaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey gacanka hadalkii ugu dambeeyay ee labada dhinac dhex maray waxaana la sheegayaa magaalada haatan inay ka jirto deganaansho ku salaysan xasilooni taasoo ka dhalatay wixii ka dambeeyey wadahadallada tooska ah ee laga dhex furay labada mas-uul ee kasoo labada mas-uul ee maamulaya galmudug iyo sidoo kale puntland dhinaca kale shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka shanqariyey in dhibaatada ugu badani ay haysato dadkii magaalada ka barakacay ayaguna ay ku howlan yihiin si dib magaalada loogu soo celi lahaa dadkaasi si ay u helaan adeegyada kala duwan ee bulshada loo qabanayo waxa uuna shariif xasan sheekh aadan tilmaamay intaa ay ku dadaali doonaan ka hor inta aan wadahadallada rasmiga ah ka dhex furmin labada dhinac waxaan leenahay dagaal nooma noqdo dhibaato nooma noqoto ummadda soomaaliyeed dhibaato way ka soo dheragtay gaar ahaan magaaladana magaalo taariikh leh oo mug leh oo la yaqaano oo soomaaliya nabadda iyo lagu yaqaano waaye dee reer gaalkaayo annaga inta koonfurta waxaan ku ogeyn inay dhahaan xalaydhalay marka inay xalaydhalay noqdeen baan ka rajaynaynaa marka insha allah aad aadaan u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa oon baaq ugu diraynaa shacabka inay guryahooda ku soo noqdaan wax dhibaato ay wax olaada haba yaraatee ma jirto labada maamulna waxaan ka codsaynayaa si la-aana inay u soo dhoweeyaan arrinta ayada ay baaqna u diraan dadka nin walba gurigiisa uu tago waxa alaale wixii arrinoo jirin laga wada hadlo odayaasha dhaqanka iyo olmawdiinta iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanadana iyo gabdhaha soomaaliyeed oo nabadda jecelna waxaan ka rajaynaynaa inay arrinta ayada ay u istaagaan ayagaa yaqaana arrimahan sida loo xalliyo annagana waxaan diyaar u nahay inaan dhinac ayaga aan ka garab istaagno ilaa ay meel ay dhigaan arrintan aan la hubsano isla wararka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaynu ku jirnaayee waxgarad isugu tegay magaaladaasi oo kasoo kala jeeda labada dhinac ayaa waxa ay ku tilmaameen in xalku uu yahay sidii dadka daadsan duleedka magaalada dib magaalada loogu soo celi lahaa labada dhinacna ay u xalli lahaayeen khilaafka ka dhexeeya taa oo ay tilmaameen in loo maro habdhaqankii soomaalida ee ahaa in lagu wada heshiiyo geed hoostiis kaas oo ay u arkaan xalka ugu dambeeya ee laga gaari kara dagaaladan ka soo cusboonaaday gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan faroolo oo ah madaxweynihii hore ee maamulka puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu qayb ka noqdo wadahadallada magaalada gaalkacyo laguna eegin keliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ay suurtagal tahay in loo arko nin hal dhinac ka soo jeeda sida uu tilmaamay cabdiraxmaan faroole waxa uu tilmaamay inay habboon tahay in madaxweynaha soomaaliya uu ku biiro wadahadallada ama dadaalada nabadeed ee laga wada magaalada gaalkacyo ee ku aadan dhexdhexaadiinta galmudug iyo puntland oo halkaa dagaal uu ku dhex maray waxa uuna sheegay intaa ay tahay xalka ugu dambeeya ee looga gaari karo dagaaladaasi inaysan mar kale dib u soo laaban dadka deegaankaasina ay helaan qaab wada deganaansho oo ku salaysan amni sida uu tilmaamay cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland
waxaan rumaysnahay madaxweyne xasan sheekh inay ku ficnaan lahayd maanta inuu joogo waana laga sugay waa inuu yimaadaa waa looga fadhiyaa inuu yimaado maxaayeele waxyaalo badan baa jira oo ra-iisul wasaaruhu hausan maarayn karin keligiis oo looga baahanya tuhmo badan baa jira waxyaalo badan baa lasla dhearaya lasla dhex maraya tuhmadaas siyaasadeed say meesha uga baxaan inuu goobta yimaado waa looga baahanya oo xalka wadamaysa imaan laga gaaro hadduusan goobta imaan yaa xalinaya haddii deer loog yimaado oo laismari waayo oo qola adkaato yaa wax kala odhanaayo waa lagaa maarmaan waa arrin qaran maanta arrin nationaala weeye maaha arrin laba maamul keliya ma aha maxaayeele magaaladaas waa magaalo wada degan yahay waa magaalo taariikhda dagaalka sokaya macnawiyad weyn ku lah oo khasaaro badan ka dhacay marka in lasoo afjiro waa laga maarmaan inuu yimaadana waa laga maarmaan ka maqnaanshihiisuna tuhmadaas siyaasadeed iyo waxa laysa dhex maraayo baa hadhow ay ku noqon kardhaa inay loo qaato inay wax ugaga jiro baa loo qaadan karaa marka waa inuu yimaadaa waa laga maarmaan marka u horeeya waxaan u sheegayaa maamulada ama ahaadeen puntland ama galmudug talada keligii malihidin dalka haddii arrintu shaqaadu ay timaado oo xaaladdu ay qallaxsato waa laydinla leeyahay maaraynteeda iyo qaybgalkeeda iyo talagelyadeeda intaba haddii la yahay siyaasiyiin iyo haddii la yahay culimaaudiin iyo haddii la yahay madax dhaqameed iyo haddii la yahay bulshada inteeda kaba waxtarka ah loo yaqaano guurtiga ama loo yaqaano dhalinyaro ahaadeen ama ahaadeen wixii waxgalaha oo dhan waa la wadaaga talada haddii aan la maroqsado talada oo aan talgelyada la wadaagin waxaa imaanaysa in laiska dhinaxadlo in wixii fiican la sheego wixii laisku dhaliiliyo la dhaliilo arrintaas waa xusuusinayaa madaxda labada maamulba waan xusuusinayaa madaxda halkaa marka maanta iyagu joogtana waxaan ku boorinayaa inay arrinta suka ka noqon ay gaaraan waxa rasmiga ah oo meesha ku jira si nabad waarta meesha looga helo ayaan iyagana ku boorinayaa maanta magac baa meesha ama kala keeki doontaan ama magaxumo laakiin waxaan rajaynaynaa in magac meesha maanta kasoo baxo oo soomaaliya halkaas dhibaatadeeda ayay mar dambe ayaan dib usoo noqon shan iyo labaatan sano ka bacdi tira dad oo ka mid a kuwii ku dhaqnaa magaalada gaalkacyo dhanka waqooyi ee sidoo kale koonfurta ayaa ka barakacay magaalada kadib dagaaladii sokeeye ee halkaasi ka qarxay kuwaas oo u dhexeeyay ciidamo kala taabacsan labada dhinac waxaana iminka bannaanka magaaladaasi ku dhibaatoonaya dadkii rayidka ee ka barakacay magaalada xilli madaxdii maamuladaasna ay diidan yihiin wadahadal toos oo labada dhinac ka dhex bilowday inkastoo dadaallo xoogan ay ku jirto dowladda federaalk iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya kuwaasoo ku howlan sidii xalkama dambaysa looga gaari lahaa dagaaladaasi kasoo cusboonaaday qaybo ka mida gobolka mudug gaar ahaan magaalada xarunta ee gaalkacyo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer kulamo looga arrinsanayo ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo sidii wadashaqaynta maamulka iyo sidoo kale dadka ay usoo laabo laheyd ayaa lagu qabtay gudaha magaalada waxaana kulankana ka qaybgalay saraakiil ka tirsan ciidamada walaalaha ee hiil walaal ee ka socda dalka jabuuti qaybtana ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom ee gudaha soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka waxaa sidoo kale madasha xaadir ku ahaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kulanka ayaana diiradda lagu saarayay intiisa badan sidii looga arrinsan lahaa soo celinta amniga iyo ka shaqaynta ama la shaqaynta ciidamada wada shaqaynta ciidamada iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaaladaasi oo beryihii lasoo dhaafay meesha ka baxay xilli sidoo kale muran xoogan ee uu u dhexeeyey ciidamada ammaanka waa maamulka gobolka iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kale kaa uu ku aadanaa ismaandhaaf beryahanba ka dhex taagnaa xilli sidoo kale maamulka loo soo jeediyey eedeyn ku aadan wada shaqayn la-aan dhexdooda ah mas-uuliyiintii goobta ka hadasha ayaa sheegay in sida lagama maarmaanka ay u tahay wadashaqaynta labada dhinac iyo sidoo kale sidii xal looga gaari lahaa amni darada magaalada taa oo ay tilmaameen haddii ay suurto gasho in wax badan laga qaban karo xaaladda magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan ugu dambeyn kulanka ayaa kusoo idlaaday qaab is-afgarad ah oo ay dhinacyadaasi gaareen ehelada dad ku geeriyooday duqeymaha diyaaradaha darooniska dalka maraykanka ay ka fuliyeen qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ayaa haatan dacwad kusoo oogay ciidanka sirdoonka dalkaasi holland gaar ahaan hay-adda lagu magacaabo m i v d oo la sheegay in ay si adah ula shaqeeyaan sirdoonka dalkaasi maraykanka labada ruux ee soomaalida ayaa waxaa la sheegay in ay dacwadoodu tahay mid ku salaysan in ay ka gacan siiyeen ama ay gacan ama ay ka qaateen qayb ciidamada sirdoonka dalkaasi holland duqeymo lagu qaarajiyey laba gabdhood oo walaalo ah sidoo kalena aabahood uu ku waayay lugtiisii taasoo qareenada u doodaya dadka soomaalida ee labadaha ay sheegeen in ay maxkamad la tiigsa doonaan hay-adda gaarka ee qaabka sirdoonka u shaqaysa ee dalka holland iyo sidoo kale hay-adda maraykanka ee iyadu sida aadka ah inta badani u baadi goobta dadka lala xiriirinaya argagixisada ee ka jira caalamka ehelada raggan ayaa waxa ay sheegeen in dadkoodii lagu laayay duqaymihii lala beegsaday hogaamiyihii hore ee geeriyooday ee axmed cabdi godane oo loo yaqaanay mukhtaar cabdiraxmaan abuusubayr inkastoo duqaymahaasi lala waayey haddana waxay sheegeen in eheladooda dhibaato ay ka soo gaartay qareennadan u doodaya oo la hadlayay wargeysada dalkaasi holandna waxa ay sheegeen in dacwaddan ay la tiigsan doonaan ilaa heerka ugu sarraysa ee ay gaarsiisan tahay sida ay tilmaameen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa la wareegay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose oo hore ay kaga arriminayeen ururka al-shabaab waxaana la sheegayaa goobaha qaar ee ay la wareegeen ciidamadu inay ahaayeen goobo beriyihii lasoo dhaafay ciidamada ay ka samaynayeen howlgallo ku aadan suurtagalnimada inay gacanta ku dhigaan dagaallo goosgoos oo ka dhacay gudaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa la sheegay in waxyeello ay kasoo gaartay rag ka tirsan al-shabaab inkastoo la sheegaya dhinaca kale ee dowladda ciidamadeeda in waxyeello ay gaartay balse ma jira war madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha dhabta ay ka jira goobaha ay ku dagaalameen labada dhinac ee ay gacanta ku dhigeen ugu dambeyn ciidamada dowladda soomaaliya afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay gacanta ku dhigeen deetuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada baraawe ee gobolkaasi waxa uuna tilmaamay in goobihii lagu dagaalamay sidoo kale khasaarooyin lagu gaarsiiyey dhinaca al-shabaab weli ma jira wax war oo kasoo baxay al-shabaab oo ku aadan dagaaladan iyo sidoo kale goobaha lagala wareegay inkastoo al-shabaab ay inta badani guula ka sheegteen dagaallo ku dhufa oo ka dhaqaaq ah oo ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose oo ay ka mid tahay weerar lagu qaaday kolayo ka tirsan ciidamada midowda afrika ee amisom warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh